alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعalى alihi waصaxbih wslama tasliima kaiira waa qisadii shanaad ee ka mid ahayd qisaska laga soo wariyey nebigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ama ku soo arooray qur-aanka kariimkaah oo qofka muslimka ahi uu ku cibro qaadanayo waanana u noqonaysa axkaamiyo duruus iyo casharo diiniyana uu ka baranayo qisadeena shanaad waa qisada qur-aankana lagu sheegay waa qisatu nebiy llaahi yuunus nebigii ilaahay yuunus qisadiisii weeye waa qiso aada u la yaab badan oo tajallat fiiha qudrat اllahi subxaana wa tacaala waxaa aada qisadaa uga dhex muuqda oo ay muujinaysaa allah subxaana wa tacaala awooddiisa yuunus ibnu mata waa nebi ka mida ambiyada ilaahay isla markaa rasuulla ahaa ilaahay baa yihi waina yuunusa lamin almursaliin wuxuu ka mid ahaa nebi yuunus rasushii ilaahay u soo diray aayado kaloo badanna ilaahay wuxuu ku sheegay nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid ahaa nebiyada ilaahay uu waxyooday waxaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay nebi yuunus qoomkiisii inuu ka cadhooday oo uu ka tegey wadannuuni id dahaba muqaadiba isagoo cadhaysan ayuu qoomkiisii ka tegey waina yuunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki اlmashxuun cadhadiisaasi markaa qisa ayay lahayd qoomkiisii baa ku dhega adeygay oo dacwaddiisii ajiibi waaye oo aqbali waayey arrinta noocaasi markii ay ku dheeraatay wuxuu u sheegay qoomkiisa ilaahay inuu cadaabayo saddex maalmood kadib cadaabka ilaahay uu ku soo degayo markii ay yaqiinsadeen arrintaasi inay dhacayso taabuu wa anaabuu wa rajacuu ila allah way toobad keeneen khaladkii iyo gefkii iyo wixii nebigu ka waaninayana way joojiyeen wixii hore uga dhacay oo beeninta rasuulka ilaahay warkiisa ay beeniyeenna waa ka murugoodeen wuxuu sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam in ay bannaan u baxeen yaj'aluuna ila allah iyagoo faqrigooda iyo baahidooda towbadooda iyo baryadooda ilaahay u muujinaya dhawaaqooduna aada buu u muuqdo xataa waxay kala kaxeeyeen beyna kulli waalidatin wa waladiha gabadh kasta iyo ilmaheedii baa la kala kaxeeyey si uu ilmuhuna u qayliyo hooyada lafteeduna dee ay u oydo mar hadday ilmaheedii weyday xayawaanaadka xataa wixii isdhalay bay kala kaxeeyeen si hooyaduna ay ugu cido ilmaheedii ilmuhuna uu u qayliyo isagoo hooyadii raadinaya ikhtaladat aswaatuhum yadcuuna allah oo aswaaddoodii iyo dhawaaqyadoodii baa isdhex galay iyagoo ilaahay subxana wa tacaala baryaya wuxuu inoo sheegay nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka toobad aqbalay markay sidaa yeeleen ilaahayna subxaana wa tacaala wacdigiisa ma baajiyo wuxuu addoomaha u ballan qaado inuu siinayo laakiin waciidka oo wixii ciqaab ku saabsana ilaahay subxaana wa tacaala ciddii toobad keenta ciqaabkii ku soo socday ilaahay subxaana wa tacaala waa ka baajiyaa markaa qoomkaas sida ilaahay u qur-aanka ku sheegay takdiib iyo beenin dabadeed iimaan bay la yimaadeen iyo rumayn falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizyi fi lxayaati اddunya wamatacnaahum ilaa xiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay markii iimaan iyo towbad ay la yimaadeen cadaabkii wax duleynaya ilaahay inuu ka celiyey adduunyada intay joogeenba noloshoodiina ilaahay subxaana wa tacaala nolol wanaagsan inuu ka dhigay intaa dabadeed oo qoom toobad keenay oo diinta ku dhaqma ayay noqdeen waxaana ilaahay madax uga dhigay markii dambe nin wanaagsan oo noloshoodii iyo maamulkoodii aada u wanaajiyey nabiyullaahi inuu sidaa muuqata qowmkiisa uu ka dhex baxay isagu dusha ayuu ka eegaayey saddexdii maalmood markii ay dhammaadeen ee uu sugaayey qoomkiisa cadaabka ilaahay inuu ku dego inay toobad keeneen iyo xaalkoodu sidaynuu isu bedelayna warkeeda aanu hayn arrinta noocaasa uu ka xumaaday waxaana caadada qowmkiisa ka mid ahayd qofka hal mar been lagu qabto in la dilo oo qoorta laga jaro markaa qoomkiisii kuma noqon karo waayo wuxuu u sheegay ma dhicin saddexii maalmood way dhammaadeen cadaabkiina kuma dhicin wuu iska tegey markaa xaggaa wuxuu u baxay badda xeeligeeda wuxuu markaa la kulmay dooni halkaa taagan dad ay saaran yihiin way garteen inuu yahay nebi yuunus waanay qaadeen waa ka ilaahay qur-aan ku sheegay yihi waina yuunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki lmashxuun abaqa ay harab uu cararay wuxuu u cararay doontii buuxday ee aadka u cuslayd xaggeeda ayuu u cararay sida aayadaha qur-aanka ay tilmaamayaan inuu sabro ayay ahayd ilaahayna subxaana wa tacaala xukun xukunkiisa uu hoggaansamo waa ka ilaahay nebi maxamed ku yidhi fasbir lixukmi rabbika walaa takun ka saaxibi اlxuut xukunka rabbigaa u sabir manaa wixii ilaahay subxana wa tacaala uu qadaro iyo sida ilahay arrinka uu ka dhigo ha la mid noqonin nebigii ilaahay ee nibiirigu liqay oo ha kala mid noqonin arrintaa inuu sabri waayey oo wixii uu sugayay markuu dhici waayey intuu ka xumaaday qoomkiisi uu ka dhaqaaqayoo oo uu iskaga tegey doontii fuul nabiyullaahi yuunus doontii waxaa dhacday markaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayan inay dhaqaaqiba weyday doonyuhu midig iyo bidix way ka marayaan way socdaan iyaduna rakadad way fadhiisto way dhaqaaqi weyday riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan inay aada u cuslaatay waana ta qur-aanku uu ayidayo oo id abaqa ila alfulki almashxuun alfulku lmashxuun waa doonta raran weliba rarka culusi uu saaran yahay almuhim labada mid ay noqotaba waxaa la soo jeediyey riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu soo jeediyey nebiyullaahi yuunus in la qori tuurto si doonta loo fududeeyo waxaa loo qori tuuranayaa waa in doonta culayska laga fududeeyo oo ciddii markaa qorigiisu uu ku soo baxo dee badda lagu tuuro waa la qori tuurtay sida ilahay uhi fasaahama fakaana min almudxadiin wuu qori tuurtay dadkii qorigooda uu ku soo baxay in badda lagu tuuro ayuu ka mid noqday riwaayaadka axaadiidu waxa ay tilmaamayaan inay aada uga warwareegeen qoomkii doonta la saaraa in nebi yuunus badda lagu tuuro oo saddex jeer qorituurkii lagu celiyey saddexdii jeerba ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinta xikmad ka lahaaye qorigiisu uu ku soo baxay in badda lagu tuuro badda ayaa lagu tuuray allah subxaana wa tacaala siduu sheegay faltaqamahu lxuutu wa huwa muliim waxaa liqay nibiri ayaa afka u kala waaxo afka u dhigtay calooshiisa ayuu galay isagoo ahaa mid ficilka uu sameeyey uu ahaa ficil cidda samaysan la canaanto oo allah subxaana wa tacaala isagoon idan iyo fasax ka haysan buu qoomkiisii loo diray layihi dacwadda gaadhsi uu iskaga tegey allah subxaana wa tacaala isaga ayaa maamulo caalamka o dhan yudabiru اlamra min aلsamaai ilى اlard nibiriga waxa badda ku jiriy waxa bariga joogiy waxa samada joogiy waxa dhulka jooga dhammaantood ilaah bay ka amar qaataan ilaahayna amarkiisa ma khilaafaan xataa qoraxda iyo dayaxa waa ka ilaahay inoo sheegay washamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim siduu ilaahay ugu taliyaabay u socota iyadu isma wado wاlqamara qadarnaahu manaasil dayixuna godadkaa ilaahay subxaana wa tacaala u asteeyey buu midba habeen uu degaa laa yukhaalifuuna amr allah xayawaanaadka iyo jamaadaadkuba laakiin kuwa dhega adayg iyo madax adaygu uu dhaqan u yahay waa mukalafiinta waa jinka iyo insiga almalaaika waa mukalafiin iyagu iyaguna amarka ilahay ma khilaafaan laa yacsuuna laa maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun nibirigaa wuxuu ilaahay amar ku siiyey inuu ilaaliyo oo aanu wax dhibaata u geysan calooshii nibiriguu ku jiraa intaasoo madow baa kala sarreeya sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay fanaadaa fi اظulumaat mugdigii habeenka iyo mugdigii badda ile badda gudaheeda ama qaaceeda gunteedu kula dhaadhacay iyo mugdigii nibirigoo dee calooshiisaba uu ku jiro wuxuu maqlay nabiy llaahi yunus calayhi salaatu wasalaam nibiriga laftiisii kalluumadii wixii dhagaxaan badda ku jirta dhammaantood iyaga oo ilaahay u tasbiixsanaya makhluuqaadkaasoo dhami ilaahay bay caabudaan way ammaanaan xumaan o dhanna waa ka nasahaan waa ka ilaahay ku yihi fi lqur'aani اlkariim wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay waliba ilahay buu tasbiixsanaya geedka dhagaxa ciidda xayawaanaadka nooc kastoo ay leeyihiin laakiin kala af baynu nahay oo tasbiixdooda inagu inaynaan fahmahayn ayuu ilaahay subxana wa tacaala intaasi uu ku daray nabiy llaahi yunus calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay buu u tasbiixsaday halkaa isagoo ku jira fanaadaa fi اظulumaat mugdiyada isagoo ku jira ayuu dhawaaqay ma quusan xaaladda isagoo ku jira intidaaru اlfaraj waa min acdam اlcibaadaat in kastoo xaaladdu ay adkaato farajka xagga ilah in laga sugaa cibaadaadku oo waaweyn bay ka mid tahay allah buu subxaana wa tacaala barye an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin laba arrimood buu ilaahay subxaana wa tacaala ku bariyo ugu tawasulu ugu dhowaaday alamru اlأwl waa bitowxiidi oo acdam maa yatawaصal bihi ilى اllah towxiidka iyo ereyada xambaarsan keliyeynta ilaahay waa wax ilaahay loogu tawasulo oo ducada laga horaysiiyo ilaahay loogu dhowaado waa waxa ugu ugu weyn ugu qiimaa badan arinka labaadna waa alictiraafu bاdemb waa inuu qirtay khaladkiisii u hi inii kuntu min الظaalimiin kuwa khaladka iyo gafka gala ayaan ka mid noqday allah subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay markii uu bad qabay haddaanu uu nabadda haystay kuwa ilaahay caabuda ee u tasbiixsada haddaanu ka mid noqon lahayn inuu weligiiba nibirigaa calooshiisa ku jiri lahaa falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcauun waxaa anfacday cibaadadiisii hore oo sida nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu yihi man tacarafa ilى اllahi fi الrakhaa tacarafa allahu ilayhi fi shidda waa siduu u dardaarmay cabdullaahi bn cabaas allah subxaana wa tacaala aqoonsoo xaqiisa garo markaad ladan tahay markay xaaladdu kugu adkaatay aada dhibaataysan tahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku kaalmayn doonaa gurmad uu kuu fidin doonaa waa duco dadku waxay ducaa u yaqaaniin inuu su-aashoo qura inuu ilaah waxaaysi ilaah waxa iga badbaadi laa ilaahay in la ammaanaa waa ducada ugu qiimaha badan adoon ilaahay subxaana wa tacaala waxbaba weydiin haddaad ilaahay ammaanto ilaahay waad barid marka ilaahay hadalkiisa ah laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ee su-aaliba aanay ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu ahaa duco inuu aqbalayna ilaahay uu sheegay faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam ducadii waa ka aqbalay bu uhi ilaahay subxaana wa tacaala warwarkii iyo dhibaatadii haysatayna waanu ka badbaadinay nibiriga calooshiisii buu ilaahay ka soo saaro nibirigii buu ilahay amar kala siiyaa inuu tufo isagoo markaa ila warshad buu ku dhex jiraa shaqaynaysa oo calooshii nibiriga oo kulayl leh uu ku dhex xanuunsaday ma dhiman oo ilaahay baa nolosha u ilaaliya laakiin waa ku dhex xanuunsaday oo jidhkiisii baa ku daciifay oo xataa diirkiisii iyo dubkiisii baa isbedelay oo wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu nibirigii soo tufay iyadoo aada moodo digaagad yaroo baalkii laga rifay sidee u eg tahay waad sawiran karnaa isagoo saasoo kala noqday oo dubki ka dhacay oo daciif uu noqday oo aada uu u weydoobay ayuu soo tufay fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxaanu ku soo tuuray bannaanko dee baddii baanu ka soo saarnay laakiin isagoo xanuunsanaaya oo aan kici karayn xataa ilaahay subxana wa tacaala mar kale ayuu ilaaliyey geedkan aynu naqaano aaradubaha ee baradhada shabaha xagga midho ahaan xagga geed ahaanna u eeg bahalkan la yidhaahdo shamaamka ama xabxabka oo kale ayaa ilaahay uu ka soo dulbixiyey ka dul saaray laba faa'iidu markaa u yeeshay inuu harhsado ila ma kici karo tacbaan daciif oo taag daran iyo inuu inuu midho ka cuno oo bilmunaasaba waxay sheegeen markaa dhakhaatiirtu geedka midhihiisu inay aada u qiimo badan yihiin inta badan dadkeennu aada uma isticmaalaan weliba qofka calooshiisu ay daciifka tahaye in badan xanuunsanaya cunto aan cunin ayuu aada ugu fiican yahay jidhkana aada buu u quudiyaa oo awooddiisiibuu u soo celiyaa biyana waa leeyahay oo haraadkii buu biinaya waxyaabaa uu dawada kaya waxaa ka mid a madax xanuunka xataa waa musakin waxyaabaha xumadda biiya ayuu ku jiraa waana mulayin waxyaabaha caloosha socodsiiya ee fadalaadkii wixii ku hadhay ka soo saara uu ka mid yahy bal waa mudirun lilbowl kaadida lafteeda dadka aada buu uga keenaa mutahirun lisadr laabta wixii balqan iyo waxyaabahaasi ku jira iyagana wuu soo saaraa marka faa'iidooyin aada u fara badan oo xagga caafimaadka ayaa geedkaa loo sheegay geedkaasuu markaa hoos harsanayey uu ku hoos jiray sida dee digaaga dayari ay ugu baahan tahay in hooyadeed ay bogga geliso geedkaasaa halkaa u galay midhihiisana wuu cunayay geedkii baa qalalay fabaka nabiy llaahi yuunus xiina yabisat shajaradaasi ama geedkaasi markuu qalalay wuu ooyey ilaahay baa subxaana wa tacaala u waxyoodoo ku yihi atabki calaa shajara an yabisat ma geed baad u ooyeysaa qalalay walaa tabki calaa miati alfin aw yaziiduuna aradta an tuulikahum boqol kun iyo dheeraadna u ooyi maysi oo aad doontay dee in la halaago ila wuxuu jeclaa qoomkiisa in la halaago markii cadaabki kusoo degi waayo waa kan arrintaa ka cadhooda ee ee carare ah markii ilaahay subxaana wa tacaala uu caafimaadkiisii usoo celiyey waxoogay tabartii iyo awooddii ay usoo noqotay ee uu awooday socod wuu socday wuxuu la kulmay inan dhalinyaro ah oo la jooga ari deetana uu waraysto wuxuu ihi yaa tahay wuxuu sheegay annahu min qowmi yunus yunus inuu yahay garan maayo nabiy llaahi yunus qoomkiisaan ka mid ahay buuhi wuxuu ihi haddaba qoomkaagii u tago waxaad ku tidhaahdaa nebi yuunus baan arkay oo nool iyagu maqle in badda lagu tuuro nibiri uu liqay oo dadka dhintay bay ku tiriyeen inankii wuxuu yidhi nin aada u caqli badan ayuu ahaa ogaana mowqifka adagee qoomkiisu beenta ay ka taagnaayeen iyo qofka been sheega xukunkiisu inuu yahay in la dilo wuxuu yidhi waxaad og tahay qoomkaagu qofka been sheegay caddayn warkiisa u keeni waaya inay dilaan marka yaa yaa i markhaati furaya wuxuu ihi tashhadu laka haadihi shajara wa haadihi lbuqca geedkan iyo meeshan dhulka ilaahay ka mid a labadaasaa kuu markhaati furay hadhow markay markhaati ku weydiiyaan soo kaxeeyo halkan unkeen dhulkaasaa hadlaya iyo geedkaa laftiisa oo odhanaya inanka waa runtii oo nebi yuunus buu la kulmay sidii baa dhacday inankii qoomkiisiibuu u tegey warkiibuu u sheegay ninkii boqorka ahaa markiiba wuxu war ninkani been buu sheegay yuunus beri hor u dhintay ninka hala dilo barhka hala geeye war boqor caddayn baan haystaa ayaa lay dilin buuhi waayahay dad buu ku daray la soo ego caddaynta uu sheeganayo meeshii lafteedii buu tegey geedkii iyo dhulkii buu la hadlay oo uu yidhi ilaahay baan idinku dhaariyey soo nebi yuunus fariintaa ima farin inaad ii markhaati furaysaanna soomuu sheegin ilaahay baa subxaana wa tacaala ka hadliyey geedkii iyo dhulkii labadiiba way markhaati fureen dadkii inankii raacay oo aada u argagaxsan dee bal dhul adigu hadlaya ka war iyo geed kula hadlaya sidii dadka oo aada u baqanaya ayaa ku soo noqday ninkii boqorka ahaa dabeetana ninkii boqorka ahaa wuxuu sameeyey arrin aada u layaab badan inankiibuu uga degay kursigii wuxuu ku yihi adiga ayaa u mudan ummadda inaad madax u noqoto maanta laga bilaabo adaa boqor anuuna dadka caadigan ka mid noqonaya inankiibu xukumka gebigiisiiba uu ku wareejiyey sida qur-aanka laga fahmaayo nabiy llaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam qoomkiisi waa ku soo noqday ujeeddada uu lahaana waxay ahayd markuu inankan dirayey ee geedkiiyo dhulka markhaati uga dhigayay qoomkiisa inay u caddaato in aanu been u sheegin maruu kuhi saddex maalmood kadib buu cadaabka ilaahay idin imanaya ee arrintu xagga ilaahay iska bedeshayoo markay toobad keeneen ilaahay ciqaabkii uu ka badbaadiyey oo marka geed iyo dhul dee dadkii ay la hadlaan ee ay markhaati furaan inuu nebi ilaahay yahay oo dee run uu sheegayo oo been wixii markii hore u sheegay xataa aanu ahayn ayay garanayaan waa ka ilahay hi wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun bal yaziiduun boqol kun iyo dheeraad baan u diray buui ilaahay waa qoomkiisa tiradoodu bu ilahi subxana wa tacala u sheegay inankaasi afartan sanadood ayuu xukumayey arbaciina sana waxasuna xaaluhum wastaqaamat umuurahum aada baa xaalkoodu u hagaagay arrimahooduna ay u toosnaayeen oo dad muuminiina oo nebigoodiiyo bad qabaano uu soo noqday nin boqorahoo ahlulkhayr oo wanaagsanna xukumkii uu qabtay iyo taladii ayay noqdeen qisada nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam casharada aynu ka baranayno waxaa ka mid ah qofku inaanu xuduudda ilaahay dhaafin marnaba waqaafan cinda amri illahi inuu noqdo amarka ilahi inaanu ka tallaabin in kastoo xaaladuhu ay ku adkaadaan ilaahay xukumkiisana qofku waa inuu u sabro inuu degdegana ma aha oo qadarada qaarkood marka ay dhacaan qofku uu qaato go-aamo degdega oo qadarkaa inaanu u sabrin astaan iyo calaamad u ah waxa kaloo waarata ilaahay subxana wa tacaala nebi yuunus uu ku canaantay nebi maxamedna la yidhi iska ilaali arrintaha kala mid noqone walaa takun ka saaxib ilxuut waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa iimaanka iyo toobadkeenku inuu yahay sababta u weyne ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa iyo argoosigiisa lagaga badbaado nebigu been uma sheegahayna waxyi ilaahay buu marka horeba ku ogaaday saddex maalmood kadib cadaabka ilaahay inuu imanayo oo arrin xaqiiqo dhawaba ayay ahayd haddana cadaabkaasi ilaahay baa ka badbaadiyey bisababi maada bisababi iimaanihim wa towbatihim wa rujuucihim ila allah wa salaaxihim iimaankii iyo towbadii iyo hagaagii iyo toosnaantoodii ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaa kaloo aynu ka baranaynaa qisadan ilaahay subxaana wa tacaala inay dhacdo inuu imtixaamo addoomihiisa wanaagsan haddii gaar ahaan wax khaladi uu ka dhaco in laga jaro khaladkaas oo adduunyada lagaga jaro nabiyullaahi yuunus waad arkaysaa isagoon ilaahay fasax ka haysan qoomkiisii maruu ka cadhooda uu iskaga tegey ilaahay subxana wa tacaala wuu imtixaamay laakiin haddana ilaahay waa badbaadiyey oo ilaahay subxana wa tacaala si aad arkayso meesha aad arkaysaa buu ku ilaalinayay halkaasuu ka soo saaray haddana berigaa ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu ku ilaaliyey waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa ducada baryada ilaahay la baryo ee weliba lagu baryo bitawxiidihi walictiraaf bilkhata ilaahay keliyey la keliyeynayo iyo khaladkii oo qofku uu qiranayo inay raad weyn ku leedahay fi najaati min alahwaal xaaladaha adag qofku inuu ka badbaado nabiy llaahi yuunus ilaahay baa badbaadiyey ilaahay muxuu sabab uga dhigay inuu nibirigaa calooshiisa ka soo saaro isagoo oo nooloo naftiisa ay ku jirto falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa ywmi yubcauun watasbiixdu watawxiidu lilah watanziihu ducaa baryada ilaahay subxana wa tacaala uu baryey qisadani inaga oo rumaysan ilaahay qudradiisa waana allah calaa kulli shayin qadiir ilaahayna shay walba awood inuu u leeyahay inagoo rumaysan oo caqiida inoo tahay haddana ilaahay qudradiisa ayay daaha ka qaadaysaa aada inoogu muujinaysa ilaahay awooddiisay doontu ku istaagtay ilaahay baa xikmad ka lahaa oo mar walba ilaahay wuxuu sameeyaa cilmi iyo xikmad buu ku dhisan yahay maaha doonis qura uun allah subxaana wa tacaala waxaan loo baranoo khaariq lilcaada ah oo awooddiisu ay keentay buu muujiyey waxaa loo bartay waa dee xayawaan wixii uu liqo dad iyo duunyo dee dhimashunbaa lagu qoraa soo ma ila calool buu gelayaa warshada oo shaqaynaysa oo dhiifshii dheefshiid samaynaysa laakiin caloosha ayaa awooddaa u sameeyey allahu subxaana wa tacaala wixii calooshaa gala ee ilaahay caloosha lafteeda uu ku amro inaanay shiidin shiidi mayso dadka caqlaaniyiinta ah ee awoodda ilaahay aanay u muuqan iimaanna aanu qalbigooda ku jirin waxa odhan say ku dhici karta xagguu ogsajiin ka helayo markiiba ka odhanaya haddii container qofka lagu xidho soo kan dhimanaya saasay ka odhanaya ma xayawaan dhan calooshii oo shaqaynaysa oo dheefshiid samaynaysa wax nooloo dhex galay isagoo nool siduu uga soo bixi karaa weliba muddo ku jira saasay ka odhanayaan laakiin waxaanu leenahay alcuquul اlbashariya tacjazu can idraaki xaqiiqati qudrat illah basharkan cuquushoodu ilaahay wuxuu awoodo ma wada gaari karto wax adiga caqligaaga markaad ku miisaanto kula noqonayo waxaan suurtoobinba oo min almustaxiilaat ah waxaan dhiciba karin ayuu ilaahay awooda allah subxaana wa tacaala inta aada sawiranayso awooddaadu way ka badantay awooddiisu way ka badantay ogsajiinta aada sheegayso yaa sabab uga dhigay yaa noolaha u baahiyey inuu noolaadana yaa sabab uga dhigay allahu subxaana wa tacaala markaa ogow ilahay inuu ka maara maaransiin karo makhluuqaadka qaarkood ogsajiin iyo wax la cuno lagu noolaadiyo wax la caba iyo waxaasoo dhan sida kale uu doono ilaahay subxana wa tacaala uu noolaysiin karaa marka allah subxaana wa tacaala awooddiisu aada bay u weyn tahay xuduudda caqligaagana waa ka ballaarhanta inanka markaa dhalinyarta ah ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisii kor buu u qaaday isagaaba noqday markaa mulki iyo xukum aanu uba soconba ari buu iskala joogo markaa taasina waxay noo muujinaysaa madaxtinimadu wax ilaahay bixiyo weeye dadku iyagunbaa iswareerinaye qofka ilaahay uu la doonayo halkiisa isagoo fadhiya way imanaysa oo maalinna in yaroo dhaqdhaqaaqa aan u samayn waa ka ilahay yihi qul illaahuma maalika اlmulk tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kuli shayin qadiir ilaah adiga ayaa maamulka gacanta ku haya ciddaa doontaad madax ka dhigta ciddaa doontana waad casishaa ciddaa doontaad dulaysaa ciddaa doontana waad cizaysaa waad sharafta shay khayr oo dhammina aduu gacanta kugu jira midaad bixisa mooyaane mid kale la heli maayo shay walbana ilaahayow awood baad u leedahay qowma yunus qoom la yaab labay ahaayeen oo beentu agtooda ay ka tahay jariima cadiima dembi aada iyo aada u weyn dadkii hore xataa iyagoo gaalo ah ayaa beenta xumaanteeda ay yaqaaneen xataa kufaaru quraysh abuu sufyaanu rasuulka aada ula col ahaa boqorkii reerru markuu rasuulka ka waraystay calayhi salaatu wasalaam raggii ay wada socdeenna uu ka soo horjeediyey si ay indhahoodu isu qabtaanoo wax been aanu u sheegin isagoo rasuulka colaad badan u hayay iyo nacaybshiyo daran haddana su-aalihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam boqorkaasi uu ka weydiiyey wax beena kumu darin uu ka xishooday wuxuu yihi waxaan ka baqay in in been layga raro lahaa nin odaygii dhammaa weynaa abu sufyaan baa been sheegay hadda waa gaal asnaamta caabuda qoomkanna waad arkaysaayo beenta qofka sheega khalaas waa waa la dili jiray xataa ciqaab dil ka hooseeya muu lahayn waxaynu ka baranaynaa qisadan nabiyullaahi yunus laa shaka sida ilaahay uu sheegay khalad baa ka dhacay laakiin khaladkaasi darajada uu leeyahay ee rasuulnimo iyo nebinimo xurmada iyo qadarinta iyo weynaynta loo hayo wax allaalo wuxuu ka dhimayaa ma jirto inuu ka dhimana maaha xagga qalbigana aad ka dareento ama afkaba inaad ka tidhaahdo nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi sida uu bukhaari saxiixiisa ku wariyey laa yaquulanna axadukum inii khayru min yunis ibnu matan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in nebi yuunus laga fadilo oo la yidhaahdo nebi maxamed baa nebi yuunus ka khayr badan ma ynbaغi لأxadi an yaquula ana khayr min yunus ibn mata laa haka nebi mxamed alayه الsalaatu wasalaam inuu ka fadli badan yahi wa afضل الأnbiya wالrusul lakiin muxuu diidaya maadam maadaama dhacdada noocaasi nabiy lahi yunus ay ka dhacday in hadalkaa loogu gabado duris iyo xaqiris iyo hoos u dhigis lagu wado nebi yunus taasuu nebigu alayه الsalaatu wasalaam uu diidaya ducadan uu ku ducaystay nabiy llaahi yunus laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waa ducaau lmakruub waa ducada ay tahay qof kasta oo kurbaysan oo aada u dhibaataysanoo xaalad adag ku jira inuu ku ducaysto laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waxaynu qisan ka baraynaa badda in lagu safri karo safar badeed qofku uu geli karo laakiin waxaa shardi u ah ina inay ula badan tahay in la badbaadayo marka la eego gaadiidka iyo xaaladda badda haddii marka la eego gaadiidka iyo xaaladda badda qofka ay ula badan tahay safarkaa badda inaan lagu laga badbaadi karin dhibkiisa inuu badda ku safraa markaa uma banaana haddii uu markaa indhaha isku qabto oo baddii oo aada u kacsan gaadiidkii oo liita sida dadkan maanta tahriiba ay sameeyaan uu safro oo baddii uu ku safro sidaa uu ku dhinto allah subxaana wa tacaala ilaalintiisii waa kala noqday addoonkaas sida abu daawuud wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man rakiba albaxra cinda irtijaajihi famaata faqad bari'at minhu dimma qofka baddaa ku safra iyadoo baddaasi ay kacsan tahay oo qofka ku safra loo badan loo badinayo inuu halaagsamo oo dabeetana sidaasi ku dhinta faqad bari'at minhu dimma cahdigii ilaahay uu ballan qaaday addoonka inuu ilaalinayo khalaas allah subxana wa tacaala ballankaa qofka waa kala noqday ilaalin maayo ilahay laa yaxfadu laa fi dunya walaa fi laakhira tusaalayaal marka arrinta noocaasa markhaatiiu markhaati kici karana waynu aragna waxaa qisadan aynu ka baranaynaa ugu dambayn ambiyada iyo rususha ilaahay uu soo diray dadka inay dacwadda gaadhsiiyaan iyo diinta xaqa ilaahay usoo dhibay dhibaatada ay kala kulmi jireen nabiy llaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam waad arkaysaa waxaa dhib iyo imtixaan soo maray kadalika bacdahu nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam taasi cashar bay u tahay dadka ducaadda ah dadka cilmiga u dhigaya wanaagga faraya xumaanta ka reebaya dacwadda gaadhsiinaya in wixii dhibaato ee dacwadda kaga yimaada ay ku sabraan iyagoo ku cibro qaadanaya waxaa soo maray ambiyadii ilaah iyo rasushiisii waana sida ilaahay uu amray nebigeeni maxamed markuu ku yidhi fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul rusushii go-aanka lahayd ee kaa horreysay see u sabreen saasoo kale u sabr wallahu aclam w sal allah calaa nabiyina mxamed